wararka aan ka helayno meesha waa sida horta degma oo wareegeeda iyo baahadeeda ay iska ballaaran yihiin waaye miska waxaa suuliyeedkaasi uu ku bilowday oo hadda iga hadda u daran yahay maxaan ku idhahdaaye dadka tabakar daran oo sida waayeelada iyo caruurta u badan yahay hadda dadka u dhintay wararkoodana soo gaaraya soo dhiganaya maalin walba maxaan ku idhahdaaye hadda meeshii malahan haddana waxay adan oo ugaala dhacayo malahan suuliyeedkan xilli kasta oo sidan kuleelo u jiro oo xiliyada kala guurka oo sanadka iyo ay tahay qoraxeedka uu iska dhici jiray maxaan ku raadaaye aradaas hadday dhibaataa ku jirta waxaan idiin raadinaynaa waxay ahayd inaan maxaan ku raadaay maadaama meesha aan ciyaaraha sankal aan waxba gaarsiin karin in oo maxaan ku raadaaye baaq aan u jirno dadka ganacsatada ee islaamka inay maxaan ku raadaaye ikaraamkooda ah ay gaarsiin karaan ay gaarsiiyaan ummadda dhibaataysan maxaan ku raadaaye meel hadda wax looga qabanayana aan lahayn oo maalin walba subankaa soo ridanaya oo maxaan ku raadaaye qofka oo uu kor dagaal noqday inta uu haddii aan laga gaarin wax dawa ah uu noolaan karo ahliga garanayo waayo marka wadanka musiibadaasa ka jirta degmadaasi waana degmo wareegeeda aada u wen yahay oo aada u balaaran waayo dad badan buuna soo ritay oo maxaan ku raadaaye dad badan way ka kaceen dad badanna hadda waa u dhinteen wararkana soo gaaray aniga degan oo kasoo jeedo oo maxaan ku raadaaye yaa nahay oo aada u aqaano deegaanka marka hadee dadka uu soo ridayo maxaan ku raadaaye ama tuulaha ka yimaadeen ama gudaha magaalada ha aadan ama bal ha aadan gudaha aato waa dadkii aan garanayay oo maxaan ku raadaaye oo maxaan ku raadaaye de dhibaata markay timaado waxaa waaye waa waa wararka waa aad bay usoconayaano oo laleeyahay hebel baa dhintay hebel inadiisaa dhintay laleeyahay waa hade galabkan galabkan galabka daqiiqan hadda waxaa la isheegaya nin oo suulo oo la yiraahdo labiley meel la yiraahdo oo seeko aan wax saa ka fogeyn in oday ahoo maxaan ku raadaayo aan aqaano oo aad aan u garanayo in uu soo ritay oo uu ku dhintay inuu tirada guud ma xaqiijin karo ma xaqiijin karo waxaa la xaqiijin waa meesha markii dadka la seexanayo ay ku dhimin uu ku dhimanayo qofka ayaa qof daktar meesha joogaa la xaqiijin lahaa marka clinic hadda ma sheegi karo meesha isbitaal yaroo loo kala ahaa ka furan sida aan maqlayo isbitaalka sida ahana de isbitaal ganacsi uu ahaayo waa tabartiisa wuu xaftay laakiin baahida wuu kaafin waayo sida ii sheegay wuu kaafin waayo marka mar labaad baan ku egnaya dadka islaamka meel kasta ay joogaan maxaan ku raadaaye meesha la gaarsiin karo imika dawaa lagu gaarsiiyo loo gurmado ayaan gaarsiinayna baaqasan ujeedinayna maya tirikoob hade annaga ma samaynan dan ma sheegi karno tirikoob ma samaynan ma joogno waa war inala soo sheegayo hebel baa dhintay hebel in laleeyahay waayo marka tiro dhab a oo cayiman kama hayno wallahi horta waxaan waa waa masiibaedka khadbaani ah shandiyeedkan xiliyadan oo kale maxaan ku raadaaye waxaana waxay kasoo bilowdeen ba sacda ugu maqla maxaan ku raadaaye jilib iyo kakor iyo meelahaas soo marmaray laakiin meelaha uu soo maray oo degmooyin ama ha aadeen ama tiilaha aadeen uu kasoo kacay oo hadda uu soo maray oo uu soo dhaafay waa dhimashadan hadda oo meeshan ku dhacday faraha badan may salaxayn dadka hadda fis badan sida badan iyaga hadda ceelal baa ku yaala oo maxaan ku raadaaye maqroora ah ku yaala degmada gudaheeda laakiin tuulooyinka ma lahan ceelo lacbo ma lahan dadka sida badan waxay dhaansadaan meel ama war ah ama weli ah ay dhaansadaan waxaan un keenayana waxaa waay inkastoo maqaadir hadii ay iska tahay waa uun maxaan ku idhahdaye biyo aan nadiif ahayn oo la cabo baa keenaya waxaan xilliga iska aada u kulul oo xaaladii ay kuleelku aada u daran yahay